haddiiuna de cishaha uu ku sugayeyna arday wax baranaysae de nin cisha kusughaa looma lagu xidhi karo oo maalinku rabana iska maqnaanaya markuu yar dan yeeshana iska tegaya maalinkuusan dan lahaynna cisha iyo maqribka intuu sugaya ku sugaya cashirka in ardaydii iyo dalabadii ay u lug xirnaadaanna sax maa ninkaasi maalinkaan jirin wax salaadaha cashirka loola salaadaha loo jamciyana ha ka faa'iidaysto maalinkuu cajalad meel ka shidan soo marana ha ka faa'iidaysto raggii ardadaa maalinku mid helana ha ka faa'iidaysta markii hore isaguba arday ma ahayn insha allahu sidaa unbaa kitaabkana insha allahu tacaala dee lix ama sagaal cashir baa ka laaban gugu hadduu sii socdo saan baan minhaajka ku dhex bilaabi doonaa iyadoo sidaa ah beeraha la fashaa roobkoo daayaa suuqa laga shaqaystaa dugsiyada iyo iskuullada waa la dhigtaa waa la ordaa adduunyada uma joojine bal dhowr habeen aan u adkaysanno intaan baa rabeenaa idhaada horudhac ahaan waayo caawa ugu horaysa intii salaada la jamciyo cashir in la akriyo sheekh shariif hadduu iga yeelana sidaa yeelu baan dhihi wixii xaqa caamkaana dadka hala fasaxo ragga ardayda ee waxbaranayana iyagana ha loo wado marka labadaba ha faa'iidaan ninkii ardayana faa'idiisa ha gaaro ninkii salaad u joogayna jamaciisa ha helo kitaabka waxaan soo gaarnay baabuljihaadi baabkan wuxuu ku saabsan yahay jihaadka jihaadku waa xukun axkaamu shariica ka mid a waana waajib waajibaadkeeda ah wixii axkaamta shariicada iyo waajibaadku ay lahaan jirtay ee shuruud ay lahaan jirtay buu leeyahay waa cibaado cibaadaadka ka mid aho wixii acmaasha cibaadaadkaa laga dooni jiray buu leeyahay laakiin lisababin maa baan rabaa intaanan kitaabka hoos cashirka u gelin dhowr arrimood inaan dul istaagoo koob kooban sida kitaabku u kooban yahay marka koowaad jihaadku tashriica in la jideeyaay waa danbuu ahaa islaamka awalkiisii ma ahayn nabigu dhowr iyo tobankii sane maka uu joogay sala allahu alayh alih wasalam ummadda waa laga mamnuucay inay jihaad dagaalla galaan jihaadulkelima asal ahaa oo dacwadii qur-aankana lafduljihaad oo fii sabiili illaahiya oo dacwadiiyo dadaalka looga jeedaayo waa ku jira marka ilaahay uu leehi subxana wa tacaala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waa suura makiya wey qur-aanku in badan wuxuu sheegay muslimiinta dhib badan baa haystay cadaadis badan baa lagu hayay dee dadka markii la cadaadiyo ciil baa qabtay inay wax iska celiyaan nabiga kusoo noqnoqon jireen ma nala fasaxo inaan wax madaxa jabin oon qac ka siinaan rabnaaye laakiin darafkay ku noolaayeen tabartoodii taagtoodii cadowgii ku xeernaa duruuftu ma saamaxayn inay dagaalamaan alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimuu الsalaata wa aatuu الzakaata falamaa kutiba calayhim اlqitaalu ismiyaadan arag baan idhi dadkii laga kari la'aa war dagaal ha dagaalamina ha ku baxbaxsanina salaadiina tukada sakadiina bixiya maalinkii la yidhi halla jihaado halla dagaalamo meeraysi iyo carar iyo maxaa haddii naloo kaadahda laba akhartanaa ilaa ajalin qariib baa ka dhacday maxaa naloogu yarkaadin waaye baa ka dhacday oo meesha mal khatara wa nabigana alai slam waxaa xaadiistiisa ka mida intay u yimaadeen o saxaabadu ku calaacaleen aan wax iska celino aan dagaalana ay dhaheen baa wuxuu ilaahay diinta uu guulayn doonaa walaakinakum qowmun tastacjiluun waa degdegaysaan ha degdegida u kaadiye aayaadkaa xilligaa qabla aljihaad soo degay oo dhan calaa saxi aqwaali ahli lcilmi mansuuq maaha laakiin calaa xaalaati wey muslimiintu meesha ay dagaalami karaan ay awooddeeda leeyihiin oo haayada iyo qasadka aan tilmaami doona lagu xaqiijin karana dagaalku mashruuc buu noqonaya markii mafsado iyo baaba mooye wax midha ah aynan xaqiijin karinna mamnuuc buu noqonaya hadda muslimiinta maraykanka degan haddaad qoryo qaata tiraahdo maxay soo kordhinayaan maint innaga qiyaasta taqdiirkeenna ma intay hayeen bay waayayaan mise wax natiijo iyo miray gaarayaan kuwa caloosha bartamaha yurub ku jira kuwa aqaliyaadka ee yarka ah kuwan south africa dhex fadhiya muslimiintu duruufta ay ku nool yihiin haddii aynan awoodin walidaalika buu fa masaa'il uljihaad markuu ka hadlaya ninka la yidhahda ibn lqayim fii zaad ilmacaad masaa'ilka waa tilmaamayaa walidaalika kadib sanadkii labaad ee hijrada la fasaxay udina liladiina yuqaataluuna lagu ogolaaday marka nusuusta qur-aanka ee jihaadka amraysa iyo nusuusta kafulyadi iyo sabirka amraysa calaa xaalayni wey xaaladday muslimiintu mustadcafiinta yihiin tabar iyo taag aynan lahayn nusuustaa ku fooeediyo kunbay ku camalfalayaan markay awooddeedii yeeshaan oy istiaacadeedii yeeshaan masaalixda aan tilmaami doonna ay xaqiijin karaanna faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum bay ku camalfalayaan iyo wajaahiduu fii sabiililaahi xaqa jihaadi halkaasay ku camalfalayaan calaa xaalatayni weeye culammadana rag badan baa baaxisiintu masalada kitaab ka qoray masalada waa masalada koowaadeen rabay inaan tilmaamo masalada labaad jihaadku waa dirwatu sanaami lislaam xadiidka waad garanaysaan ra'su mri lislaam waxaa lagu soo gala diinta waa shahaadada baa muslim lagu noqdaa wa camuuduhu salaatu tiirkoodu dhaxaadkaay ku taagan tahayna salaada wey wa dirwatu sanaamihi ljihaadu sanaamka kuruska geela la yidhaahdaa dirwaduna waa halka baarka kore ugu sarreeya kuruska baarkiisa islaamka dirwatu sanaami lislaami weeye markuu islaamka baarkiisii yahay geedka baarka lama gaaro haddaan hoos laga fuulin waa in camuudkii iyo tiirkii taagan yahay si baar loo helo kuruska baarkiisa wax badan baa ka sokeeya walidaalika waxaa badan oo ka sokeeya asaaskii dhismaha islaamka weeye nabigu markuu asaaska dhismaha islaamka tirinaya jihaadka kuma darin markuu lahaa bunya alislaamu calaa khamsin shan tiir buu ku taagan yahay shanta tiir ka mid maaha shantii tiir midhahay bixiyeen iyo baarkii iyo kuruskay bixiyeen wey adoon tiirashii hoose haynin haddaad baarka iska lalmin tiraahdaay waa khalad walidaalika waxay culimmadu ka hadlaan saddex iyo toban sano waxaa dadka loo diidanaa waxaa la rabay ummadduna tayo inay yeelato dadkii ahalka u ahaa jihaadka inay galaan ee tarbiyadeeda iyo aqoonteeda iyo kalsoonideeda lahaana la helo jiil tarbiyaysan buu jihaadku u baahan yahay jihaadku wax sahlan maaha igu soo orodna maaha waan tilmaami doonaa ajyaal la tarbiyeeyey oo asaastii bunyal islaamu la helay oo camuuduhu salaatu la helay oo muahal waa dirwatu sanaamihi inay gaarto wey haddaad tiraahdo halkaasaan ku boodi jaranjara la-aan baanan boodi oon ka lalman haddaad tiraahdo bootin dheero wo ku dheg lugahagay way laadlaadaan waxoogay markay laadlaadaan maxaad fil gacantu way ku daali waadan soo dhici hadda muddo afartan sano ka badan muslimiintu isku day unbay wadaan gab isku day baa la wadaa gab haddaad ka soo bilowdaan nineteen sixty somethingkii dagaaladii laga soo bilaabay masar iyo meel lamida ilaa hadda wax fiicanoo midho dhalay lama hayo asaaskii iyo isticdaadkii iyo binyaday ku istaagi lahaayeen baan diyaarsanayn marka in badan waxaa taalla walaakinakum qowmun tastacjiluuna meelaan isticdaadkeedii lahayn waxayna isticdaadkeedan raba uga jeeda inaan idhahda hal qadiya inaan dareensiiyo jihaadku waa camal jamaacadeede camal afraad maaha laba waa camal ummadeede camal nukhbo oo dad kooban oo xula ay fuliyaan maaha nukhbadu ummad bay hogaamiyaan ummaddaana jihaad kasha hadday tiraahdo iyaroo nuqba annagaa dagaalamayna ummaddanaad u dagaalamaysa kula risaalaba maaha kula hadafna maaha kula fariinna maba xambaarsana marka dambe iyagaad u dagaalamaysay baa ku dhibsan waxyaa naga qabtay dhi balaayo kudhacdayga balaayo ku dhacdayga yaa naga qabta waxaad noqon iyagii dareen waxay qaadayaan haddaynan jiil tarbiyaysan jirin cid iyo iqal culays dul saara inaad tahay oo mixnadoodun ka shaqaynaya waana wax taagan saa darteed jihaadku maslaxa shaksiga maaha ummaddan danteeda guud baa rabaa in lagu gaaro waa inay ummaddu u bisishahay waxaan danteeda inay tahay oo nin maal ku dagaalamo nin naf ku dagaalamo nin curyaanoo tallahiyaa ka qaybgala yidhaahda nin soo duceeyey inta la maqan yahay waa inay tahay laakiin haddaan innagoo boqola is-uruurino inta kalena ay dhahaan war yaa naga qabta balaayo ku dhacdaygan marka jihaadku waxaad ogaataan camal nuqba ma noqon karo dad xul ah iyo koox camalay ummadda keligeed u qaada kuna fardisa ma noqon karo walidaalika acmaashii jihaadiga haydee la galay ee nuqbadu ay gashay cusuurtii dambe kullahaa fashila meeshan jihaadka ilahi usan u gargaaraynin maahee wixii asaaska ahaabaa wax maqan yahay innagana bilow mooye war maxaa inaga khaldan dib in loo deego ma laha saas darteed camalka dirwatu sanaamihi marka la gaarayo waa in asaaskii ka hooseeyey dhisan yahay haddii kale meelun baynu iska lalmin waan soo dhacaynaa qolo kalaa xiisaysan baa tegi way iska lalmin way soo dhici ku xiisaysan baa ka daba ordi camalku waa camal weyn waana fadli badan yahay ummadduna waa u baahan tahay laakiin waa inay wada ambaartaa waa inay ummaddu wada xambaartaa ummaddu intay wada xambaarsan tahay lagama adkaan karo laakiin markuu u horaysa fatafshaluu watadaba riixukum waxaa keeni walaa tanaasacuu fatafshaluu waxaa keeni ummaddaa dhan intii tukanaysay intii zakada bixinaysay intii maalka lahayd intii oday ahayd intii wadaaddo ahayd wax kula xambaarsanba risaaladan ma laha iyagiina inaad ku qasato waa inaad layso si aad ugu qasato risaaladan inay ku xambaaraan waa inaad layso markaad laysana waa inay kaasii cararaan waa suurada duruufta aan caalamkan waxaan daraasaynayey ilaa dhowr iyo labaatan dhacdo oo soddonkii sane u dambeeyey dhacday oo bilaabatay oo bilaash ku dhammaatay baan mid walba oo soomaali leh oo carab leh oo cajab leh mid walba nuq buu ahaa midba wuxuu ka cimri dheeraa ka kale intuu mashruucu madeed ahaa buu ka cimri dheeraa markii uu xul u sii baxayna dee kuwaa difaacaysababa caanaha kuu diidiyo biyaha de miyaad difaacdaan soo addishaan kaa lahayd inaan difaaca dadkiisiiyo diintiisaan rabaa war garab igu sii oo galaas caana isii markaas ka weydo gaalkii ka dambeeyey ama kii soo maray ina halkan uu sii hor sii hordayey tuuga tuugu dhalay mar saladaadu noqon mayso ummadda xoreeye iyaga iska reeb bay noqon marka dambe nabda ka geli iyo laftooda garaac marka masaladana waa masalo muhim oo dirwatu sanaamihi waxaa loogu magacaabay asaaskii iyo luguhu awrku ku taagnaabaa ka horeeya awrka kuriskiisa la hiigsanayo waa inuu taagan yahay waa inuu madaxii leeyahy raasul amri camuudkii iyo abniyadii waa inuu leeyahay waa inuu isticdaad iyo awood u leeyahay kurus weyn inuu xambaaro waxaa kaloo iyadana axkaamta muhimka aada ogaataan ka mida jihaadku camalka jihaadkii waa camal axkaamta iyo cibaadaadka shareicada ka mida cibaadaadku shuruud bay leeyihiin dawaabit bay leeyihiin shuruuda wujuub bay leeyihiin shuruud sixay leeyihiin waa dhici kartaa inaad camal jihaad kuugu muuqda gasho mise waxauna jihaad ahayn oo axkaamtii shareicada iyo dawaabidtii aad weydi waxa laga yabaa salaad inaad tukato odan sidii sharciga waafajin inaad soonto odan sharci waafajin inaad xajido odan sharci waafajin dadkaa xujeedaa soomaalida maqal maquulada ahlucilmigu ay yidhaahdaan alwaafidu kaiirun waalxaaju qaliilun inta meesha timid waa badan yihiin laakiin inta xajiyaysa ya maalinkaad carafo taagnayd kubaa midho fadhiya u soo xajigo xaaji wey mujtamacii carafaa la taagan yahay isna minuu hilib iska diiranayaayo sabuulkiisa iyo gallaydiisa iska cunayaa maalinka carafada la taagan yahay kuwaa kacbada tawaafaya carafaa la taagan yahay kuwa shalay taagnaa maalinkii sideedaad kuwa carafo soo istaagay maalinka tobnaadna kuwa carafo taagan oo daamaray dadkaas socda waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a nin soo xajiyey waag hore zamzamka ceelkiisu meesha saaxada laga tawaafo isagoo goda ku dhex ooli jiray oo la geli jiray kuwaa waxay kaga dhegantahay islaantiisay soo wada xajiyeen weli ilmo weli inuu dhaluu rabaa waa xujay yowmulcaashir baa la tawaafaya halkaasu islaanta kaga muraatan rabaa zamzamkii bartankiisa waa xaaji alwaa haddii la yidhaahda ninkaas haddaba haddii lagu yidhahda camalkan mucayankeed wada jihaad ma aha waxay la mid tahay xajkaagan waxba kama jiro iyo salaadaadan ma asixin maaha inaad xagxagatood ku boodo salaad baa la diiday xaj baa la diiday soom baa la diiday jihaad baa la diiday ma taal axkaam shariicoon cid muslim ay keli karin wey laakiin waxaa lagu yidhi shariicada ma waafaqsana shuruudiisii ma waafaqsana waa dhici kartaa inaad ku dhimato waxaan jihaad ahayn oo jihaad u haysato sida qofku laga yaabo inuu tukado waxaan salaad ahayn oo salaad moodayo marka waa inaad mabdaiyan waxaan rabaa inaan ku waa inaad ogaataa waa xukum axkaamta shariicada ka mida shuruud buu leeyahay nawaaqid buu leeyahay mawaanic buu leeyahay dawaabit buu leeyahay intii axkaam lahaan jirtay buu leeyahay daliilkii buu u baahan yahay iyo wax lamida haddii lagu yidhaahdo waxbaa si kaa ah iyo sharciga ma waafaqsana suusan u waafaqsanayn inaad ka doodo ama aada iska egtay u tahay qofkii ku yidhahda waxaan sharciga ma waafaqsanana col kulama ahee bilaaba adigu meel baan waxba ka jirin oo bohol cidlaa isku tuurtay naftaadiiyo ku bixisay waxaan ilaahay agtiisana kuu dhaweynayna waa dhici kartaa ilaan kuwaaba caawo dhan hinraaga wax bidcaana ku hinraaga ninka niyadiisu waa fiican tahay axkaamta shariicadu niyadda fiican waa la rabaa laakiin kuma filla niyaddii fiicnayd inay muwaafaqadii sharciga la timaado wey masalada kalen raba inaan idinku baraarujiya waxaa weeye jihaadku axkaamta shariicada waa wuxuu ka mid yahay axkaamta ugu baahi badan ila alcilmi waalfiqhi salaad iyo soom iyo zakiya marka la yidhaahdo wuxuu ka mid yahay axkaamta ugu badan ee cilmi iyo macrifo u baahan ee calaa jahlin inta badan khatar iyo baail isu bedesho buu ka mid yahay waxaadna ku garan kartaan laba qadiyadood markaad hal arrin oo asaasa markaad eegtaan arrintaa waxaa weeye shariicada axkaamtii ugu adkayd ee ugu waaweyneyd ee cismada ugu khatarsanayd buu jihaadku la xidhiidhaa annafsu waalmaal waalcirdu dimaadii iyo amwaashii iyo cirdigii iyo sharaftii buu la xidhiiraa jihaadku laba jiha buu kala xidhiiraa kow qofka muslimkaa meesha naftiisu ku dhimanayso meesha maalkiisu ku baxayo meesha cirdigiisi uu khatarta ku gelinayo waa inay noqotaa meel sharciga waafaqsan meel aan sharciga ilaahay waafaqsanayn naftaadii haddaad ku disho ood maalkaagii ku bixiso oo cirdigaagii ku fasaadiso sow khatar maaha qofka muslimka waxaa ugu qaalisan bacda tawxiidi damu lmuslim baa ugu qaalisan walidalika nabig ala sl ka lajawaalu dunya ahwanu cinda allaahi min qatli imri'in muslimin hal qofoo muslimoo la dilo baa ka dembi badan dunidoo dhan oo baabaaday ilahay agtiisa qiimaha muslimku halkaasu jooga qiimaha muslimkaee halkaa jooga naftaadii oo muslimkana meel ugu tirsan cibaado ilaahayna ku jirta ummad muslimahoo laga yaabo ubad iyo reerana xilkeedii xilkoodii haysa meesha ay ku baxaysaay waa meelaa la iska xaqiijisood iska hubsatay inay aakhara janno ku gelayso saxtaba inaad gashaa nafta muslimkaa meel mugdi ku jiro oo geli iska tuura lama ogola maalka muslimka meesha lagu bixinayana waa sidoo kale cirdiga muslimku meeshuu gelayo waa sidoo kale dhinaca waa dhinac dhinaca kale qofkaad la dagaalamayso dhiiggiisu macsuum miyaa mise maaha ma banaan yahay mise ma banaana iska daa muslin lagu dilay waxaa laga yaaba qofkii muslinu kugu noqdo iska daa muslin la og yahaye kaan la ogeyn baa laga dayriyey ilaahay maka waa idinku fasixi lahaa bui walowlaa rijaalu mu'minuuna wa nisaau mu'minaatu lam taclamuuhum an tatacuuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm meesha haddii laydinku fasaxo dad muslim ah oo rag iyo dumaro idaan ogeyn inaad cagta marisaan baa laga yaaba kuwa ad ogtahay ka waran waxaa halkaa laga digayaa meel dhici karta muslim cagta inaad mariso ku waxyeelooba aad kana maarmi karta hagelin waxaa laga yaabaa qofkan aad muslim u haysan inuu musliya ku aadan ogeyn inaad ku jiirto gaalkii laftiisaa laga yaabaa gaal macsuuma inaad qoorta la gasho oo nabig alay slam wuxuu yidhi man qatala mucaahidan lam yurix raa'ixata aljannati waina riixaha latuujadu min arbai min masiirati arbaciina sana ninkii gaal nabad nala oron dhiiggiisu banaanayn dila jannada carabteeda heli maayo afartan sano meel loo socdaana laga helaa xadiikaa wuxuu tilmaamaya afartan sano meel loo socday jannadu kuu jirtaa iska daa muslim waa nin gaaloo dhiiggiisu banaanayn waa inaad ogaata haddaba muslim hadduu yahay goormuu dhiiggiisu banaanaan goormuu maalkiisu bannaan yahay goormuu cirdigani bannaan yahay gaalkan goormuu maalkiisu bannaan yahay goormuu dhiiggiisu bannaan yahay goormuu cirdigiisu bannaan yahay masaa'il اdami wاlmaali wاlcirdi daruuraadka shantaee diimuhu isku raaceen in la ilaaliyo masalatu اdiin marka laga reebo annafs wاlmaal wاlcirdu baa ku xiga saddexdii muqadasaatu sharaaci ahayd buu saddexdaba jihaadku la xidhiiraa sibqashada aad sibqatahay way ka weyn tahay sibqashada acmaal badan walidaalika min axwaji masaa abwaabi ila fiqhi wey fiqigii maa yajuuzu wamaa laa yajuuzu baad u baahantah taas haddaan la helin dimaa xaraam oo badanna waa la daadin amaal xaraam oo badanna waa lagu tuman acraab xaraam oo badanna waa lagu tuman hayhat annasru bilaa natiijana way ku dhammaan ifmina saaxibkiisu uu la galban wallahu mustacaan walidaalika waa muhim inaad ogaato haddii jihaad iyo camal jihaada aad gelayso ciddadaada asaaskii cilmi iyo fiqhi ha noqoto aad kala saari karto maxaa bannaan maxaansa bannaanayn qiyaadada hogaankaagana ha u dhiibanin midaan waxba ku dhaamin haddaadan wax aqoonin midaan waxba ku dhaamin oo waxba garanaynin jihaad ma hagi karo camal jihaadana ma wadi karo haddii uu maalmo bawsina jihaad laguma wado jihaad bawsi iyo istiftaa telefoon jihaad kuma socon karo masaa'ilka ninkaad telefoonka u diraysa wakhti kasta horta heli maysid say u dhacaysana mar walba cabiri kari maysid adigii haddaadan wax aqoonna waxaaba laga yaabaa sawirkaad seenaysa qaybo xukunka saamayn ku laha inaad ka tagti lan ma taqaanin maxaa xukunka saamaynaya walidaalika jiilkii nabiga alay slam muddo dheer baa la tarbiyeynayay iyagoo intaa lasoo tarbiyeynayay jihaadkii markay galeen baa lagu dhex tarbiyeynayay oo qur-aanku canaananayay waad khaldanteen taa ka noqon taa waa khalad khaladkay galeen baa qur-aanku dagaalka dhexdiisa ku saxayay dembi weyn baad gashay oo nabigu saxayo ilaahu beri baan hebel wuxuu sameeyey ka ahay dhihi jiray waa saxaabadii intaa lasoo tarbiyeynayey waayo masaa'il cusub baa mar walba imanaya mar hadday sidaas tahay waa inaad ogaataa jihaadka ugu talagashaa baabuljihaad iyo axkaamtiisa iyo maa yajuuzu wamaa laa yajuuzu inaad barato wey markaad go'aansato inaad gasho ama ay kaa fursan weydo axkaamta haddaadan barin fasaadkaagaa ka badan islaaxaaga axkaamta intaanan ka bixin kusoo gebagabeeya hal eray axkaamta la baranaya jihaadku baabuljihaad keliya maaha baabuljihaad waa farac fiqiga kamida axkaam badan buu la xidhiiraa jihaadkii markii la galo amru bilmacruuf annahyi cani lmunkar oo tatbiiqeediya waa loo baahan zakadiiyo amwaashii iyo baabkeedii waa loo baahan meeshii la maamulayey buyuucdii maxaa xalaala maxaa xaraama waa loo baahan dadkii lala dagaalamayey masaa'ilu lkufri waliimaani walictiqaadi waa loo baahan ummaddii lala macaamilayey masaa'ilu siyaasa sharciya baa loo baahan waa inaa wixii dad macrifiya aqoonu leh ay joogaan laakiin nin baa laga sheegay maquulo ah jihaadka caruur iyo caamuun baa wadi karta caruur iyo caamo keliya jihaad wadi karta waa jihaad indhala wey oon xaaraanna ka leexanaynin inta kale waxa looga cararayo in aqli iyo cilmila waxa looga carari war waxaan ma banaano inay dhahaan baa la diidaya waxaa la rabaa indhala-aan wax walba jihaadka wax walba jiidh wey saas darteed jihaadka masalada kalen raba inaan ishaara waxaa weeye mashruucun ligayrihi wey maqsuudun lidaatihi asaasan ma aha salaadu waa maqsuud lidaatiha iyadaa la rabaa inaad tukatiya soonka jihaadka laakiin maqsuud lidaatihi ma aha waa markaan ka hadlayna manduurka ummadda caamka ah qofka shaksiga ah shahaadadu hadaf way u noqon kartaa waanoo dagaalka ku jira shahaado inaan gaaro hadafkaygu wuu noqon karaa laakiin hogaanka iyo ummaddu inaan shahiido hadafkeedu ma noqon karo ee waa sabirsiin iyo iirigelin iyo calo adkayn wey walidaalika ciidanka ha la tababaro hub ha loo gado taagtig ha la baro dhufaysa qaataan ha xeeladaystaan haddaa kari karta qiyaadadu inay guushii gaarta iyadoo inta khasaaraha ugu yar soo gaaray ama waxba ka dhimo waa laga rabaa dadkiina in la badbaadiyo inta ugu badan ee suuragalka midhihiina la xaqiijiyaa laga rabaa hadday tahay saa aynan ahayn oo shahaadadu ay hadaf caam a noqon lahayd qoryo maxaan u qaadanaynaa inagoo shafcadun aan ku aan ku dadno shahaado maa rabna annaga halaynaga dhigo sojaban maa hadafka hadduu ahaa waaba gaadhnayn saas darteed hadaf shaksi ah weeye shahaadada qiyaadada waxay u tahay dadkii dhib iyo rafaad iyo dhimashaa imanaya in lagu dhiirigeliyo waxay saas tahay ninkii lagu dilo isagoon shahaado u rajaynayna waa laga nixi waa laga nixi waa la dawayn in la badbaadiyaa la isku dayi waa la xeeladaysan meeshaan la awoodin waa laga wareegi intaan waxaa loo sameyn in dadka la badbaadiyey inta ugu badan iyadoo midhaha la gaaraya daba saa darteed maqsuudun liayrihi litakuuna kalimat llahi hiy culyaa acmaasha shareicada masaalixdii loo jideeyey hadday xaqiijinaysana sida haalibu danni iyo tajribadaana waa la samaynaya haddaynan xaqiijinaynin takhallafat can taxqiiqi lmaqsuudina mashruuc ma noqoto way bama ba way bannaan tahay maaha way bannaan tahay mas'aladu maaha ma bannaano wey haddii ay cagsa almaqsuud keenayso diintii ha loo gargaaro la yidhi hadday baabiinaya dagaalku dadku xad mucayana bay tadayunkoodi iyo diintooda meel iyo goob iyo wakti la jooga ku haystaan diinta ay haystaan in wax loo soo kordhiyaa la rabaa ama dhib laga qaadee in dhib loo badiyo intana laga baabi'iyo ay haystaan ma aha jihaadku marka diinta in la kor yeelo weeye maahane in la dumiyo diinta maaha walidaalika maka la diiday maka way yaraayeen muslimiintu tabarna ma lahayn hadday ka dhex dagaalamaan midba ka hari maayo iyagoo suga oo taradoodu badato oo ilaahayna intaa caabuda dacwada fidiya baa asal ah waataan laha labada xaaladood baa laga dhigi haddii marka hore la moodo maslaxada inuu xaqiijinayo laakiin ama duruuf gudihiisa ka timid ha noqoto ama duruuf kaleoo ku xeerantay ha noqoto uu isu bedela marxalad uusan maslaxadii loo jideeyey xaqiijinaynin ee mafsado ka weyn keenayana mashruuc maaha inaad wadana lama ogola waa axkaamta sharcigaa qudray ku salaysan tahay istiaaca mashruuc maaha maxaa loo leeyahay aarka ka dhalanaya mutacadi weeye qaasir ma aha acmaasha marka lagu yidhaahdo waajib ma aha hadaad caajis tahay laakiin way kuu banaan tahay acmaasha la yidhaahdo waa acmaasha aarka iyo raadka ka dhalanaya qaasirka adiga keliya kugu soo noqonayo waxaan idhi safar haddaad tahay oo ku dhibaya soonku waajib kuguma aha lakin waad soomi karta haddaad soontood gaajooto maanaa boo dad kalaad waxyeeshays adunba kugu soo noqday dhib salaada haddii ku dhibaysa taagnidu taagnidu waajib kuguma aha lakiin haddaad isku dhibaysa way kuu banaanta haddii intaan taagnida isdhiba aadaan u xanuunsado dhibku ma anugu biigu soo noqday mise dad kalaan waxyeelay anugu kugu soo noqday camalkan qudrada markuu ku xiran yahay laleeyahay waajib ma aha laakiin waa kuu banaan yahay maca almashaqa waa camalka qaasirka dararkiisu adiga qaasir keli kugu noqonayo wey laakiin camal dararka iyo dhibka ka dhasha dad kaliya ummad kale uu saamaynayo haddii aadan awoodin xaruma wuu xaraam noqonaya walidaalika jihaadkan waa min hada albaab oo aduga de keligaa haddaad nimankaa xabad ku rido oo allahu akbar aad ku tidhaahdo hadday qadiyaddu adig kugu ekaanayso oo haddaad cajisto adiga laga adkaado adiga intuu lagu dilo intaa ku dhammaanayso baabuljawaas baa la gelin laakiin adiga markii haddaadaan wax iska celin karin intii kalena la layn dumarkiina la kufsan waxaad sabab u noqotay mafsada acdam min almaslaxa inaad mafsada acdama ummadda u soo jiidana xaraam wey saa darteed mas'aladaasi hadda istitaaciya qudro la haynin mubaax buu noqon yahayna kaa qarsoomin waa ka haddaynan lahaa jihaadku min axwaji almasaa'il ila alcilmi waalfiqhi wey ayi camal oo istitaaco ku xiran oo casarkiisu haddii la fuliyey biistitaaca la'aan dad kale uu dararkiisu gaarayo lam yakun mashruucan maca alcajs camal kasta oo qudro loo shardiyey mashaqa haddaad u gashana dararkiisa iyo dhibkiisa adigu kugu kaaboonaan asalku waa in la yidhahdaa waa jaa'is suwarka qaatad waa la taxriimin karaayo soomkii ninkii gaajir u dhinta ka yaabaraaya oo kaleeto laysa min albiri siyaamu fi safar iyo sideeda baabu ljihaadi bacda hadaa jihaadka fadligiisu waa dirwatu sanaami alislaami baa la gaarsiiyey laakiin xukunkiisu wuxuu yidhi aljihaadu jihaadku fardu kifaayatin wey farad la iska kaafin karo waajib dadka qaarkii ku filan yahay weeye uu fasiray wuxuu yidhi idaa qaama bihi hadday u istaagaan man fiihi lkifaayatu dad ku filan saqata waa ka dhacaya can ilbaaqiina inta soo hartay dadka dad ku filan hadday camalkii qabtaan oo jihaadkii gutaan ay galaan inta kale waajibkii waa ka dhacayaa asalna waxaa u ah ilaahi subxaana wa tacaala laba meeloodba uu ku sheegay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan muslimiintu ma ahayn inay wada baxaan oo jihaad wada aadaan falowlaa nafara min kulli firqatin minhum aa'ifa koox kasta iyo qayb kastaba in ka mida hadday aadaan qayb ka midaas marka la yidhi marna ilahi wuxuu laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina ayru uli darari wlmujaahiduuna fii sabiili lah tartan fadli baa laga dhaxaysiiyey ilaahi subxaana watacaala saa darteed buu kala fadilay laakiin labada qolaba kuwii aaday iyo kuwaan aadinba wa kula wacada allaahu lxusna mar hadday iimaankii la yimaadeen labadaba jannaa loo ballan qaaday halka waxaa ka garatay laba qoof labadaba la ammaanay oo janno loo ballan qaaday way kala fadli badnaadeen jihaad buu aaday kanna ma aadin inuusan waajib ku wada ahayn fadli iyo janna loo ballanqaaday nin waajib dayacay oo dambaabay ma taal meesha wayatacayan fardu cayn buu noqdaa laba xaaladood buu sheegay culamada qaarna saddex bay ka dhigaan calaa man xadara asafa safka dagaalka ninkii taga dagaalkii jihaadka ninkii taga ay xabaddu ka dul dhacdo ama sufuuftii layshor istaago isaga waa noqon uma furna oo ay nusuustii reebtay in dagaalka laga cararo baa u diiday oo farducayn ka dhigtay falaa tuwalluuhum ladbaara iyo watawalli yowma azaxfi iyo nusuustaasaa tilmaantay qaybta labaad waxaa weeye wakadaa calaa kulli axadin si qof kastana markaa waajibu ku noqonaya suurada labaad idaa axaata bilmuslimiina muslimiinta hadduu koobo caduwun cadow axadkaa waxaa looga jeedaa cala asaxiixi qofkii min ahli fardi ljihaadi ahaa fardu kifaayaha ahal u ahaa fardu kifaayihii buu ka guuriyo fardu cayn buu noqon safka hadduu tago fardu cayn buu noqon haddii muslimiinta uu ka midka yahay la hareereeyo amaa dadkii ahlulwujuubka markii hore aan ahayn wuu u bannaan yahay laakiin waajib cayn kuma noqdo bidaliil laba xaalo labadaba waad u daliishan kartaa nabigeenna sala alla alay wasalam laba jeer bay ixaatatu lmuslimiin dhacday mar yowma uxudin bay ahayd oo magaalada duleedkeeda loo yimid idaa maka inta laga soo duulay haweenkii guryaha lagu reebay in iyagu soo raaco oo wax daweynayey maahane soo wada baxa lama dhihin caruurtiina in badan baa la celiyey oo sibyaas sibyadii min ahli lwujuub ma ahayn yowmu lkhandaqna waa kay godki isku wareejiyeen haweenku guryaha ka soo baxa lama dhihin oo kaale iyo guntado safka hore gala lama dhihin labadaba waxay kuu tilmaamayaan ciddii rabta way ka qaybgeli kartaa ee awoodda laakiin wuxuu mutacayin ku noqonayaa dadkii markii hore kifaayada u ahaa walidaalika waxa mutacayin isu bedelaya waa kifaayadii qofkuusan kifaa'iba u ahayn mutacayinna isu bedeli maayo wa yukhaaabu bihi waxaa lagula hadlaa jihaadka kullu dakarin qof kastoo raga amaa haweenka laysa cala nisaa'i jihaadun nabiga ala slam riwaayad qaarkood wuxuu yihi laakiin calayhina jihaadun laa qitaala fiih jihaad aan dagaal lahayn buu ahaa xajku uu tilmaamay nabigu calayh salaatu wasalaam xurin oo xor ah haddii uu qofku addoon yahay min ahli ljihaadi maaha waa lixaqi sayidihi mamluuko biduuni idni sayidii asal ahaan kuma bixi karo baaliqin qaangaara caruurtuna ahlu takliif rufica alqalamu can alaaثatin wa caaqilin oo caaqila xadiidkaasuu la mid yahay majnuunkii dee ahlu takliifba maaha mustaiicin oo awooda qofkaan awoodin ama lizamaanatin qofshiisa weeye limaradin xanuun baa dhici kara liharamin duqnimaa dhici karta laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun intaaba qof jiran iyo qof curyaana iyo qof indhala midna jihaad lagama rabo ilahay baa inta dadka laysa cala aducafaai walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajduuna maa yunfiquuna wuxuu ku aadaaba hadduu sadaysanina waajib kuma aha saas darteed wuxuu fardu kifaaya ku noqon ama fardu cayn ku noqon waa in shuruudaas laga helo marka mustaiica qofka guriga loogu yimid muxuu yahay waa inuu dagaalami karo waa must magaaladii baaba loogu yimid laakin waa indhool yuu la dagaalami xagee ka bilaabi yuu aadaa yuu la dagaalamaa ninka indhoolka qofka curyaanka ee fadhiya fadhigiisa hadduu wax ku tuuri kara waa sida laakiin hadduusan gacmoba lahayn oo gacmaha curyaan inuu ka yahay sooma dhici karto qof mariidoo sariir saaran qofka haddaba istiaacadu hadba meeshay hawshuu joogto iyo waxaad qaban kartay noqon fataqu llaha ma staactum ticaamka haydna waygaari waygeli walaa yujaahidu lmadyuunu nin dayn lagu leeyahay ma jihaadi karo ilaa biidni hariimihi ninkii daynta ku lahaay oo fasaxa maahani haddii dayn lagugu leeyahay waa ninkii daynta kugu lahaa fasax inaad ka qaadata buu yidhi markaa jihaadka aadayso sababtoo ah jihaadku waxyaabaha kale oo dhan waa lagugu dhaafi daynta maahan nabiga al sal slam yukfaru lishahiidi kullu dambin ila dayn daynta maahane wax kale waa lagu dhaafi saa darteed xamarxaladda aad aadayso waa meel naftaadii inay ku baxdo ay suuragal tahay qofkana xaqiisii iyo maalkiisii adiga naftaada iyo raqabadaadaasuu ku leehay haddaad raqabadaadii meel khatara gelinayso xaqiisii inaad guddo ama aada idan ka heshaad u baahan tahay saas darteed anuu jihaad baan u qiiraysna oan aadayo shahaadaan rabaa xaqa bini aadamkana waan la dhuumani isma qabato haddiise aakhare aad u socota tan laguu dhaafi maaye shahaadadaadiiba adaaba naqsi iska geliya sooma aada raadinaysa saas darteed walaa yujaahidu lmadyuunu ilaa biidni hariimi waxaa laga hadlayaa markuu fardu kifaayada yahay wey walalcabdu addoonkuna ma jihaadaya ilaa biidni sayidihi sayidkiisa inuu idna maahane walaa min walaa man axadu abawayhi qofka labadii dhashay mid kamida muslimun uu yahayna ma jihaadi karo ilaa biidnihi waalidkaa muslimkaa inuu ogolaado maahane wuxuu yidhi qofka labadiisii waalid mid uu muslim yahay hadday labadaba muslim yihiinna waa inuu labadaba ogolaansho ka helo ay nool yihiin awowgiiyo ayeeyaduna bimansilati alabi waalummi weeye nabiga casar nin baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahay inaan jihaadaan rabaa wuxuu ku yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin markaasuu yidhi haa wuxuu yidhi fa fiihimaa fajaahid iyaga birigooda iyo samafalkooda orod ku jihaad nin kalena maalin buu yimidoo wuxuu yidhi hooyadaa ma nooshahay waxaan kuus meel dhow dheer baan kaaga imid buu yidhi buur iyo togba waan soo maray markaasuu yidhi hooyadaa ma nooshahay wuxuu yidhi haa weliba iyadoo ooyeyso ii jooglaan ka soo tegey orodoo hooyadaa ku jihaad waxba tan taasaa kaaga fiicane tan hawshan dad ku filan baa haya fardu kifaaya wey biriga waalidka iyo daacadiisuna waxaan macsiyo ahayn fardu cayn wey fardu cayni waajib cayni iyo kifaaya hadday isu yimaadaanna caynigaa la hormariyaa adiga jihaadku kifaayi buu ku yahay haddaad ka hadhaba odoon waalidba jirin isaga hadha dembi ma ahayn waalidku joog hadduu ku yidhi amarkiisa macsiyo kuma farin oo iska joogi kartayba haritaanku dembi ma ahayn maadaamuusan macsiyo ku amrin daacadiisu farducayn waaye ana fardukifaayaan rabaa inaad aadood farducayn ka tagtaay lama ogola goormuu farducayn noqonayaa laba suuraan soo marnay ilaa qadru kifaaya la helo ma la helay suuradani suuradii ma tahay waad masaa'ilkaanin lahaa cilmi iyo fiqhi bay u baahan tahay oo nawaa tanziilka axkaamta dad yaqaanay u baahan tahay laakiin adigu markaad xamaasooto haddaad isu fatwootuun hadda adiga farducayn buu kugu yahay masalo sahlan maaha mid baanan idiin sheegi masaa'ilka hadda badan ee la yidhaahdo farducayn weeye axkaamta marka la leeyahay la ilaaqayo axkaamtu miray leedahay miraheeduna waa kharaar yahay mararka qaarkood haddaad ictiqaadiso oo aada fatwooto halkan nairobi inagoo joogna jihaadku farducayn baynugu yahay wajaba calayka alkhuruuju inaad aada waa waajib haddaad bixi weyda anta faasiqun koob shaaha markhaati ma geshid masale diiniya fatwa iska daayeen irbad mara lagu taro markhaatigeed ma geshid masale sahlan ma aha cinda shaaficiyati gabadhaada weli uma tihin wilaayada way kaa guuri masaa'il badan ilmo caruuriyo agoon ma hayn kartid faasiq ma hayn karo wasi ma noqon karo salaad in lagugu daba tukadaaye asalaatu waraa alfaasiqi bay noqon marka masaa'ilka axkaamta markaad isdaarinayso aada gaarayso mararka qaarkood asar iyo midho kharaar bay leedahay waa inaad ku talagashaa laakiin hadday la jiifiyaana banaan iska noqoto aniga maantao dhan aan ku celceliyo farducayn buu nagu yahay aanan soconna iqraarun bilfisqi wey dadka kale inay farducayn ka tageen dacwa weeye taxtaaj lidaliilin wa bayina adiga fii xaqikana iqraarun bilfisqi wey walidaalika berri markhaati intaad timaado haddii qaadigugu yidhahda kan markhaati ma galo maxaa dhacay faasiq wey farducayn buu rumaysanyay jihaadkii mana aadin sadaqa laakiin qof kaloon qabin haddii lagu qabsado wuxuu qabeen ma qabo qofku wuxuusan diin ahaan u qabin inay xaraam tahay uu ku dhacayna faasiq kuma noqdo saa darteed fuqahada muslimiinta ee qaba nikaax bilaa weli hadday sameeyaan cadaaladda kaga bixi maayaan laakiin ninka qaba bilaa nikaax weli inuusan sax ahayn ee sameeya faasiq buu noqon bikhtilaafi lictiqaad bay gashaan marka masaa'il axkaam badanood isdaarinaysaan maantao dhan laabta garaaca fadhi ku dirirka mana socotaan iqraarun bilfisqi wey cala nufuus ma ladii axkaamu lmutaratibatu cala alfisqi waa kugu dabaqmaysaa o marka nimanyo waataan idin lahaa axkaamu jihaadku masaa'ilka aadka u baahan cilmiga iyo fiqiga badan bay u baahan yihiin adiga waxaa laga yaabaa fadhi kudirir baabaad sheekada u haysataa axkaamta adigu aad isku fulinaysana maba daraysanin ama midaad fadhi kudirirka muranteen iyo qolo aad ku kacsan tahay iyo kuwa aad taageersan tahay baad isaga tiri markaad masalada diinta inaad ku qanacdo way kuu banaan tahay diin ahaan haddaad daliilkeedu kula noqdo waa inaad kuwa ku qanci kartaa laakiin hadday diin ka ahayd waxaa diin ahaan ugu qanacday fuli waxaa diin ahaan ugu qanacday dee midhaheedii fuli laakiin waanan ku qanci fulinna maayo de axkaamta ka dhalanaysa haddii berri lagugu ilaaqo lagugu dabaqo sallim oo qir laakiin inagu maalinba meeshaay joogtiin meesha hasha lala raba ka waraabi way saa darteed axkaamta markii mutacayin bay hebel ku tahay iyo koo xiblo mutacayin bay ku tahay laleeyahay masaa'il u baahan weeye in la ogaado marka shayu bishayin yudkare hadda dadka nairobi jooga ka soomaaliya farducayn ma ku yahay anu ma qabo maxaa qabaa fatwo halata inay tahay haddii la yidhaahda dhul muslim baa la koobay ee tan ka sokaysa dhul muslim baa la haystaa ee farducaynka halkan baa gaarisa laga bilaabo de misle dhul muslimoo ka sokeeyaaba jira kaas soomaaliya dhul muslimaa la haystaa markuu farducayn igu noqonayo dhul muslimoo ka sokeeyaa la haystaae kan muxuu farducayn igaga noqonaya halkan baan kaga bilaabo may may halkan looma baahna haye alaqrab falaqrab bay ahayd dhulka muslimoo kuugu dhoween la qabsaday mogtii nairobi dhul muslimoo la qabsaday inay tahay masalada ma taqaanaan ingiriisku markuu yimid dadkii muslimiinta ee dagaalamayay ee la soo celiyey gerigeri bay ku aasan yihiin ciidamadii cabdi aadan ninka la dhihi jiray soomaliga weli ba ahaayeen walidaalika ingiriisku wuxuu yidhahdaa ingiriis hadduusan imanin geela soomaalidu zambi uu daaqi lahaa gerigeri bay ku aasan yihiin waayahaa kadib weeye waayahay qabaa'ilkan asalkoodu soomaalida yahay radiinlaha la yidhaahdo ay dadka ka dhexbaxeene kadib intay kitaabkii garan waayeen muslim bay ahayeene qur-aankii garan waayeen maalin la yaqaan intay isu yimaadeen bay musxafkii gubeen ilaa haddana dhowr dhishar bay maalintii u yidhaahdaan adaankiibu kaga baaqiya sadiinlahan wey akarkoodu waa qabaa'il soomaaliyeed oo gaaloobay wey waagahaas dadkii xagga loo goostay bay ahaayeen marka waxaan rabaa inaan idhaahdo halkanba kaga bilow may tan laakiin lama ogolo maxaa dhacay xuduudka gudub farducaynka dhul muslim la qabsaday baashu ahayde dhul muslim maa dhul muslim ka duwan marka masalada dhul muslim baa la qabsaday oo kan fogee la qabsaday inaan ka jihaada maxaa diidaya may kaama ahe kan kalaa waajibka uu ku dhow yahay ku iga sii dhow baa jira marka masaa'ilka laakiin ninkii diin ahaan ugu qancaaye falyubcid nafsahu can ilfiski oo ha aada meesha kan farducayn ugu yahay mana aadayo de meeshaad ka saara adee hol kuu taalla waay ilaa idaa axaata alcaduwu cadowgu inuu hareereeyo maahani fayajuuzu bilaa idnin idan la-aan waa la dagaalami karaa haddii hareerahaba laysaga yimaado kolba naftan waa la dilayaayo waaba la haystaaye inay waxay badbaadin karta badbaadiso ama iyadu isbadbaadisaa laga rabaa wayukrahu lghazwu duulaan iyo weerar dagaal in la qaada karaahiye weeye duuna idni limaami imaamka ogolaanshihii isaga oo idan la-aantiisa hadday muslimiintu leeyihiin wey muslimiintu hogaan iyo madax hadday leeyihiin hogaanka iyo madaxoon ogeyn in dagaal la qaadaayey lama ogola lisabab waaxid dagaalku raad badan iyo aahaar badan buu leeyahay ninkii dagaalka lagu qaadee la weerarayna marada hagoogan maayee isnagu dagaalami haddii koox iska baxdo oo wax iska samayso oon lagu talagelin maxaa dhici kara ee cadowgii soo rogaal celiyo muslimiintii kaleoo iska hurida cagta mariyo soo mixnad maaha madioo meel ku mashquulsan oo kan noo kaadiya laleeyahay haddaad furin labaad ku furtana soo mushkilad maha haddii gacajaantaa furan la yidhaahdo dawladdii iyo maamulkii jiray iyo awooddii qaybinteedii iyo cadowgii kale horumarsashadiisii iyo wixii oo dhan baa lumaya dagaal aadaan ku talagelinoo lagu geliyeyn wax dhib badan wey walidaalika dawladuhu jabadaha durba dagaal inay geliyaan bay u weeraraan waayo dagaalka hadday soo diyaargaroobaan ku diyaargaroodo ciidankaagii diyaarsato wixii loo baahnaa ood agaga iska xirto waa wax la gatay laakiin maalinka hagga hud baa lagugu furay waa lagugu soo duulay qac waxbaa lagu yeelay berina koox kalaa xagga hud kaaga furtay beri dambana koox kalaa xag kaaga furtay qoys soomaaliyeed ba waxaa layihi dhowr qabiil bay la colobeen laba qolaa u hartay markaas intuu odaygii shiriyey bui yaa loo duceeyaa oo labada albaab inaga soo xidha oo labada reeree nabadda la nayn mid ninka mid nin kasoo dila colaadu oodu si fiican haysu xirtee marka dagaalku maadaama intaasoo aahaar iyo wax ka dhalan kara uu jiro danta guudna hogaanka iyo imaamku u xil saaran yahay markaas jihaadka idankiisa waa isaga in looga dambeeya waa hadduu jiro hadduusan jirinna takaaliiftu waa istiaacade intii awoodeediile maslaxadiisii iyo haayaadkiisii taxqiijin karta baa camalkii qabanaysa walaa yastaciinu kaalmaysan maaya bimushrikin gaal ilaa an yaqila almuslimuuna muslimiintu inay yar yihiin oo wa takuuna niyatuhu gaalka niyadiisuna xasanatun ay wanaagsan tahay lilmuslimiina gaal la kaalmaysan maayo ilaa bisharayni kow waa inay baahi jirto muslimiintu tiro ama tayahaan ugu baahan yihiin laba waa in makrigiisiiyo isaguba inuu baabi'iyo aamin laga yahay labadaa shari buu tilmaamayaa labadaa haddii la helo dhib ma laha labada shariba daliil bay leeyihin qofka niyadiisu u wanaagsan tahay muslimka laba dhacdaa jirta mid waa xadiiu lhijra nabigu markuu maka ka hijroodee madiine u socday ninkii jidka tusayee jidka lagu raadsanaya ka leexinayey ee marballuuq marinayey nin gaalu ahaa gaalkaasi nin ay aamineen inuusan khiyaamaynin buu ahaa waxaa labeeya yowm fatxi maka xudaybiye markii heshiiskii maka iyo muslimiintu galeen quraysh reer khusaaca oo gaalo ah ay quraysh col ahaayeen nabigana calayhi salaatu wasalaam dhinac xiriir kala lahaa isbahaysigii muslimiintaay kusoo biireen dagaalkii fatxu maka la furtayna iyaga oo dad si kadiisa looga laayo heshiiskan dhinaca ka ahaa buu u gargaaraya nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka waxbay ka galeen walidaalika riwaayad ku soo arooreen maka markii la lama taaban karo reekhu zaaca saacad la yar fasaxay wixii la yeela bal inay yar argoostaan reekhu zaaca muslimiin waa ku jireen laakiin muslim ma wada ahayn riwaayaadka marka waxay yidhaahdeen reekhu zaaca kaanat zaacatu caybata nusxi rasul sl iyagoo gaalkooda iyo muslimkoodaba nabiga daacad bay u ahaayeen qoraysh ceebtoodii iyo dhagartoodii iyo waxay isdhex wadaan iyagoo gaala intay dhex maraan bay sirtooda o dhan keeni jireen waxus takuuna niyatu xasanatan lilmuslimiina waxaa ka mida nabigu markuu soo hijroonayey ansaar la heshiinayey edeerkii cabbaas oo gaala la socday oo lahaa niman yahow meeshan waan ku ilaalinaa lama agmaro haddaad ilaalinaysaanna qaada haddii kalood hadhow banaanka dhigi doontaanna daaye gurigiisii buu joogaa cidima taaban karto annagaa la joogna ilaahayn annaga nagu halle ninka intaa u gorgortamaya waa adeerkii waa gaal abu aalib intaasuu difaaci jiray nabigu adeerkii ah wallaahi lan yasilu ilayka bijamcihim xataa uwasada fi turaabi dafinan ilaa lay aaso walla inaan lagu soo gaarayn waa gaal adigu way dhici kartaa sabab sababaha kamida gaal gaalada ka mid ihi dad muslima niyad wanaag inuu hayo inay cadadkoodu yar yihiinna waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid a nabigu markuu madiine yimid wasiiqadii reer yuhuudi uu la galay inay cadowgii soo weerara madiine wada difaacdaan iyagoo gaaladoodii ah walidaalika quraydo aag baa lagu haleeyey yowmulkhandaq war baa soo baxay quraydo difaac kuma jirteen dhabarjabin bay isu diyaarinaysaa waa ka nabigu sacdaynka diray sacd ibni mucaad iyo sacd ibni cubaada oo yihi bal nimankii waxay sameeyeen iisoo fiiriya iyagoo ballan jabiyey haddaad aragtaanna ha caddaynina laakiin ii baaqa ciidanka ha niyo jabinina iyagoo ballantii jabiye alkan waxay loo laayay saasay axdigii bay ka baxeen iyagooba gaal ay ahaayeen wuu la galay mustaqbalkan nabigu alay sl slam xadiidkii ay dimikbar laga warinayo imaamu axmed iyo ibn xibbaan iyo ibn maajah iyo kayrkoodba warinayeen wuxuu yihi satusaalixuuna ruuma sulxan aaminan idinkiiyo roomaanku ar yurubiyaankani heshiis nabad aada heshiin doontaan fatakzuuna caduwa antum wahum caduwa min waraa'ikum idinkoo wada socda bad cadow idinka dambeeya ku wada duuli doontaan halkaa nabi wuxuu ku tilmaamay in heshiis aada meel ugu wada duuli doontaan de ciidan wada duuleyna waa ciidan isgarabsanaya waxyaabahaasoo dhan bay ilaalinayaan markay fuqahadu leeyihiin muslimiinta iyo qilalmuslimin cana baahi waa inay jirtaa gaalkana waa in ilaa xad aamin laga yahay labadaasay isku darayaan alaa kulli xaal kutub baa laga qoray alisticaanatu bigayri اlmuslimiina fi fiq اlislaami ustad cabdalla ariiqi kitaab ilaa an boqol lix boqoloo beja buu ka qoray fuqahada muslimiinta iyo xaalaadka kala duwan ninkii raba masaailka faahfaahintu doonodana wayuqaatilu lyahuuda wاlnasaara wاlmajuus wuxuu la dagaalamayaa yahuud iyo nasaara iyo dabcaabudba ilaa an yuslimuu inay islaamaan oo yabdulu jizyata jizye bixiyaan jizyadu waa wax sanad calaa madaxii laga qaadayo faahfaahinta iman doonta caqduljizya ku iman doonta ilaahay baa yidhi subxana watacaala qaatilu lmushrikiina ilahi subxana watacala wuxuu yihi qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllaahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctu ljizyata can yadi wahum saakir ilaa jizye ay bixiyaan asbaabta dagaalka lagu joojin kara marka joojiye waxaa ka mid a imaa inay islaamaan dagaalka waa lagu joojinaya wa imaa jizye inay bixiyaan waa imaa muslimiintu heshiis inay la galaan ay danta muslimiinta u arkaan sidaba heshiis marka lala gelaya gaal waa in dan muslin ka dhex muuqato dantaasi inteebay la eg tahay hadba bosishinkaaga iyo tabartaaday ku xihan tahay ninba taagtiibay inta awooddaadu tahay masaartaadu waxgoysaa markaad awood badan tahayna masaalix waaweyn baad xaqiijin markaad awood yar tahayna maslaxad yar nabig ala slam xudaybiya maslaxadu xaqiijiyey in nabad la helay ahayd dadkana nabad lagu dhexmaro xar iyaday tahay dacwo la gaarsiiyey laakiin xajka cumrada waa inaad ka noqota waa kow qofkii soo cararee xaggaaga soo islaama xataa waa inaad soo celisaa waa yahay kii kaa soo carara soo celin mayna waa yahay ilaa cumar iyo ay xanaaqeen qisada mashhuurka yowmulkhandaq markuu rabay qabaa'ilka qaarkood heshiis inuu la galo wuxuu kula heshiinayay culayska iyo naga qaada isbahaysigana ka baxa timirta madiinana intaasaan idinka siinaynaa sanadkiibaa naga xoola idin siinayna maslaxaddaad gaari kartan waxay ku xihan tahay mowqifkaad taagan tahay iyo awooddaada idin kale awooduu taagan yahay laakiin hadda meesha aad joogto bay maslaxadu ka qiimaysantaa meesha aad joogtay hadba maslaxadu iyo awooddaadaay ka qiimaysantaa hadba inta taagtaadu tahay bayna masaartaadu waxgoysaa ninka xoog badan hadduu ku dhuftana wax badan bay goyn maalinkaad xoog badan tahay nin tabar daran qasaf hadduu kaga siiyana wax yar bay xagan waa maalink maslaxadooda xaqiijin kartana xagtiin bay mar noqotaa marna waxaa gedi derbiga duminayay noqotaa wa yuqaatilu wuu la dagaalami man siwaahum wixii ka soo hara wataniyiinta iyo dabcaabudka iyo diinlaawa wataniyiinta asnaam caabudkiiyo iyo diinlaawayaashaa ilaa ilaa an yuslimuu inay islaamaan maahane iyaga jizye laga qaadi maayo yidhahdeen nabigu markuu quraysh la dagaalamayay iyo dadkii lamidka ahaa iyo qabaa'ilkii carbeed ee ku hareeraysnaa jizye ma weydiin jirin waa masale khilaafiyo culamaa qabta gaalkasta jizya in laga qaadi saasuna nabigu dardaarmi jiray kuwa lama weydiin jirinna axkaamta jizyadaa gadaal ka soo degtay bay ihahdeen walaa yajuusu ma banaana qatlu nisaa'i waasibyaani haweenka iyo carruurta in la laayo ilaa an yuqaatiluu inay dagaalamaan maahane haween iyo carruur aan dagaalamin in la dila ma banaana nabig ala slam wuxuu dagaal bay ku jireen khaalid baa ciidanka hore hogaaminayey meel lagu urursan yahay buu arkay uu ku soo dhawaaday waa loo baneeyey filaan mayduu arkay oy quruxdeeda la yaaban yihiin dadka iyagu quruxdeeday daawanayaan markaasuu wuxuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil tan idmaba dagaalamaya ta reero dagaalba mehe tan maxaa loo dili halkaasay culimmadu waxay ka qaateen cillada loo dilayo waa dadkii wax dilayey walidaalika bini qurayda sacd bnu mucaad waa kii xukumay in la dila muqaatilatahum dadkooda dagaalgaleenka ah haddaba qofkii dagaalgal ah ama caqli ku ah ama xeelad iyo xirfad ku ah tala ku ah tabar ku ah maal ku ah waa lala dagaalami wax muuqda dagaalka gelaya laakiin haweenka iyo caruurtu asal dagaalu maaha ciddii tababaratee dagaal soo gasha way xaaran ciddii la kala saari waayena hum min aabaa'ihim bay noqon haddii la kala saari kara laakiin qasdan in gaar loogu laayo lama ogola oo nabigaad yidhi alayh slat slaam kadib uu nahaa can qatli nisaai wasibyaani waxaa kaloo nabigu diiday nimaan dadka ahayn oo iskala jooga oo iska xamaalata ah in la dilo khaalid wuxuu ku yihi laa taqtulana imra'atan walaa casiifan qof dumarana ha dilin qawsaarna ha dilin qawsaar mataqaanaa waa nimaan dadkan ma aha dagaalkooda iyo guushooda iyo jabkooda waxba kama gelin iska xamaalata wey waa meelo badan hadda dadka rayadkaa waxaa lagu magacaabo wey dadkanba ma aha xamaal buu isaga yimid ninkani reeraha ma aha tala iyo dagaalna xukuma laa iska xoolo jir xoolahaasuu raacaa markii xilligiisii la gaarana ijaar buu ka qaataa intaasuu ninkani u joogaa nin dagaal u joogana ma aha wixii uu la dagaalamo waa ninkii xoolaha ugu yimaada iyo tuugta iyo waraabaha ka celin la yidhi oo shaqadiisiiah walaa walaa casiifan waayo labadaasi nin badana carabtu waxay ahaan jireen nin reerka ka dhashay oo carabihi inuu qawsaar noqdo casiif noqdaaye ma dhici jirin nin ama addoonnimo soo maray ama meelo shisha ka soo doolay oo la yar liido oon qabiilkan isaga waxba ka gelin dhiigna aan u gelin una dhimanaynin dagaalna aan u gelaynin oo intaa waxaa untuu shaqaystay iska tegaya bay ahaan jireen nin sidaasa wax loo dila meesha ma yaala maa kaana hadihi lituqaatil oo kale wey maadaama caruurtii iyo haweenkii iyo casiifkii sidaa la yidhi waxay ku dareen fuqahadeennu asxaabu sawaamic kuwa ruhbaaniinta ahe aan dagaalna gelin iyagu kaniisadahoodii iyo cibaadaadkooda iskaga jira axaadiis labaha ku soo aroortoo labadaba sanadkooda dacfi baa ku jira xadiid kale ay ku dareenoo walaa shaykhan faaniyan isna dacfi baa ku jira nin waayeeloo duqoobay isna waxbaha dilina nin dagaal maaha laakiin waayeelka haddii weli caqli ku haray oo nin khabiir oo dagaalyahana uu ahaan jiray oo markaa talada la weydiinayo de waa nin dagaalamaya oo khabiira waay sidii durayd ibni sama nabigu ciidanka uu diray intii lasoo qabtay la dilay nin indhool u ahaa waayeeli buu ahaa nin dagaalyahanana u ahaan jiray waa ninka yawma awtaasin hawaasin markaysa soo urursadeen indhool buu ahaa meeshaa la keenay nin ka dambeeyo ugaasaa la doortay ugaaska reerku ahaan jiray haweenkii jabaqoodii iyo caruurtii iyo xoolihiibuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi war waa maxay jabaqa aan maqlay meeshaan joogna waa hibla dagaal baan u soconnaa ciidankii waa safan yaha layidhi jabaqan aan maqlaya muxuu yahay waxaa la yidhi haweenkii iyo carruurtii warwaryaa talada ayaa keenay ugaas hebel baa keenaa la yidhi dhalinyaro aha war taladii badaygu tala mahaye haweenka iyo caruurta fogeeya wy waxaa la yidhi ragga waxaa loo keenay inay ku mitraan ay dagaalamaan wuxuu yihi war nin jabay gadaal ma eego nin dagaal ku jabay dad iyo gadaal ma eego war magaciin baaye haweenka iyo caruurta fogeeye oo intii dagaalka cararta dib meesha ha isugu urursato waa laga diiday markii la jabay de walaa mudbira walam yucaqib baa ka dhacday haweenka iyo caruurta iyo xoolihiyo toban baa lasoo kaxaysa siu sheegayay noqotay ninkii sidaa dagaalka u talinayey nabi wuxuu yhi hala dilo ninkaas nin khabiira wey ninkani oo ninkii sidaa kabiirkii waa nin tala ku dagaalamaya laakiin iska miskiin oo gogol iska saaran oo mariid iyo iska bukaana wax laga dila malaba yidhahdeen wala dawaab xoolahana lama laynayo ilaa an yuqaatiluu calayha inay ku dagaalamaan maahan hadduu ku dagaalamayo israacay aw nastaciina aan kaalmaysanayna biqatlihaa dilkeeda calayhim oo korkooda kuma dagaalamin laakiin xoolihii bay iska soo hormariyeen see la yeeli way ku dabagabanayaan iyaga laftooda baaska mari waayo nig ciidan baa xoolahan daba socdee waree xoolaa sa yeelaa saa adoole nadh in lagaa siiyo meesha kuma jirto haddii aan ku naqaano reerkan xoola jacayl fara badan oo xoolaha haddaan ka toogano war kadaa kadaa kadaa kadaa ay dhahayaanna waa taactig dagaal nabiguna saasuu samayn jiray alai salaam nabigu yowmu xudaybiya markuu fadhiyey heshiiska ragga quraysheed iyo quraysheed u yaqiinay iyo carabaheeda dad ka yimid oo dhan odayaasha iyo salaadiinta iyo madaxyo weyntoodoo dhan nin walba sha way yaqiineen nabigu meel buu fadhiyey oo kolba wafdi baa la soo diri wafdi baa inugu soo socda nabigu wuxuu yidhahda yaa socda ninka ii sheega hebel baa soo socda ha nin baa la yidhi waa la soo socdaa hebel wuxuu yidhi qoladani geel xaj loo wado bay weyneeyaane talbiyaystoo geela wada kiciya labayk allaahuma dhaha markuu arkayba u ismatira wuxuu yidhi dadka cumree u socdaana maxaa laga rabaa ninkaa halkaasaa lagu legday nin lay waxaa la soo diray mikras ibni xabsi waay rasuulka ilahi nin baa soo socda waa kuma waa migr bn xasan daka rajul mujrim bu yidhi ninkaas ereygiisa iska ilaaliya waa laga tegey markii u dambeysay waxaa nin baa soo socda waa kuma buu yidhi waa suhayl ibni camr sahula amrukum bu suhayl markay soo direen waa niman heshiis iyo nabad raba bu hadday suhayl soo direen heshiis iyo nabad bay rabaan marka saa darteed buu nabigu kala yaqiinay ninbana waxa laga filayo qaabka loola macaamilo nin talbiye lagu qaadi iyo nin si kale hadalka lagu adkeeye iyo ninba waxbaa ku dhacayay saas darteed haddii ay u muuqato dadka qaar baa xooluhu naftooda xoolaha ka jecel geela in laga laayo xabad lagu dhufta way ogolaanayaan geela xabad lagaga dhufan haba isdhiibaan soo dariiqa ugu sahlanaa ee lagaga adkaan lahaa maaha haddii ay dagaalka wax ka tarayso xoolaha in laga laayo wayajuusu waxaa banaan qatlu shuyuukhi waruhbaani kuwa suufiyada ahe kuwa meelaha ku cibaadaysiyo waayeelka in la laayaay waa bannaan tahay axaadiistu sida kalena dawaahirtu u badan tahay laakiin waxay u daliishanayaan xadiid tirmidi wariyey oo dacfi ku jiro iqtuluu shuyuukha almushrikiina wastabquu sharkahum waayeelka gaalada laaya nin wuxuu kuwaa ku weynaaday buu kuwaa yeelaaye yaryarkana daaye diintu inay gashaa badane saas yidhahdeen xadiidka marka waa daciif waxayna qaarkood fuqahadu yidhahdeen dacfigaa waxaan ku jamcinaynaa shuyuukhda iyo ruhbaanta la laynayo waa kuwii dagaalka qayb ka ahaa ree hebel markay duulaan ninka asmada haya asmada soo gamaya ee meesha luuqaha ku jiraayey nin dagaal ku jira wey soo maha wax soo sixraya wax soo asmaynaya shankaroortana ciidanka u ridayey intuu u xirsixidho allahu akbar guul intuu yihahda xabadda u horreysa u ridaya duula leh isna meesha si waabkaa sii fadhiisanaya soo habaartamaya ninkaa nin dagaal ku jira wey hadduu ninka wadaadkii qaabkaas yahay de isna waa nin dagaal ku jira waa la dili waayeelkas caqliga iyo wax kaga qayb qaadanayna waa la dili kuwaan midnaa waxba ahayn oo intaan waxba ka ogeyn damba ka lahaynna ha la iska daayo waman aminahu qofku magangeliye siiyo oo qofkaa oo min alkufaari gaalada kamid ihi muslimun baaliqun muslim qaangaara qofkii gaalada kamid ahee muslim qaangaarihi nabadgelyo siiyo muslimkoo mukhtaarun khiyaar lahoon la qasbin walow cabdan adoonna ha noqdee xaruma qatluhu in la dila xaraam wey ninka gaalka ah ee qof muslima magan u noqda ama muslimiinta ku dhex yimaada ogolaansho iyo fasaxuu qof muslina ka helay dawladduba yayna ogaanine ninkaa in la dila waa xaraam hadda waxaa innaga suuradeeda ah wuxuu marti u yahay sharikad ganacsi oo muslim leeyahay wuxuu ganacsi u yahay hay-ad kaleoo muslimiin leeyihiin qayb waxbarasho ha noqoto waxaan samafalka lagu magacaabo ha noqoto haddiiba qof muslima rag ha noqdo dumar ha noqdo addoon ha noqdo xor ha noqdo qof muslima qofkuu magangeliyo siiyo ama fiiso u diro ama soo ku soo dega ama anigaad igu soo degaysaayo anaa hawshaada mas-uul ka noqonaya yidhaahdo wax kasta oo qofkaa laga tirsanayey in la dila xaaraan wey nabigaa caddeeyey alay sl xadidkii cali bin abi aalib radi allahu anhu arda bukhaari iyo muslim waa kii uu ku lahaa dimmatu lmuslimiina waaxida yascaa bihaa adnaahu qofka ugu hooseeya muslimiinta dimadoodii iyo amnigay qaadaan waa siman yahay qofka ugu hooseeya iyaga bay arintaasi saamaynaysaa sinaantaasi faman akhfara musliman qof muslimo qofuu magangeliyey qofkii u gacan dhaafa fa calayhi lacnat اllaahi wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin ilaahay iyo malaaigta iyo dadkao dhan lacnadooda dusha allaha ka saaro laa yuqbalu minhu sirfu walaa cadlu farad iyo waajibtoona ilahay ka aqbali maayo qofkaas ilahay arad iyo waajibtoona kaa aqbali maayo muslimka isaga in la dilo iska daaye gaalku magangeliyada siiyey baa saa laleehay marka innaga hadda waxaa badan iska dhaca muslim gaal ay magangeliyeen in la yidhahda yaa magangeli jiri idan uma baahna imaam waana arki doonaa waxaa kaloo xadiidkaa ku dhow xadidka cabdillahi bn camr alcaas ee xasanka ahaa ee sunanka uu nabigu leeyahy almuslimuuna tatakaafau dimaahum wayascaa bidimatihim adnaahum wayujiiru calayhim aqsaahum wahum yadun calaa man siwaahum wayujiiru calayhim waxaa magangeliyada muslimiinta u bixin kara aqsaahum kan ugu sheeya adoo soomaaliya jooga hadduu jina muslim jooga soomaaliya magangeliyo ku siiyo ma taaban karti nin soo duulay lagala hadlayo wayujiiru calayhim aqsaahum ka meesha ugu fog joogo qofku magangeliyo siiya ma taaban karaan waxaa kaloo nabigeena ka sugan alayh salaau wasalaam makaa la furtay xadiidka umuhani oo isagana fi saxiixayn ku yaalla makaa la qabsaday ninkan ninka wuxuu magangeliyada u siinayo inay xigtiya qaraabiyiin ama maslaxad gaara u keliya hadhici karto maka markii la soo galay umuhani waa cali walaashi binta abi aalibin radi allahu canha a ardaaha qolyasa dumaashiyadeed ahaa oo reer maka ahaabay tihi gurigan soo gal anaa magangeliyedin siin cali baa nimankuna niman dhib badan bay ahaayeen cali baa damca inuu dilo ma diri kartid bay tiri anaa magangeliye nabigu ma ogey intaasoo dhan ogow idan nabi laga qaatay ma jiro alayh isalaatu wasalaam labadii walaalahayd cali iyo walaashii baa qoorta isu galay isna inuu diluu rabaa iyadana way diiday nabigoo meel ka dhusha ka dhawaa bay ku dacweysay waxay ti rasuulka ilaahayow dadkaan magangeliyey ninkii cali walaalkay niga gacan dhaafa rabaa nab wuxuu qad ajarnaa man ajarta yaa umahani ninkaad magangelye siisa waa magan gashan yahay annagana waa magan gelinay khalaas cali halkaasu ka baxay ma taaban kartid baadi waa dumar nin la raadinayey oo dumaashiyadeeda dumaashiyadeed bay xaraysatay hadday saa u magangeliso qad ajarnaa man ajarta yaa umahani haweenkaa magangelyada marka bixin kara wayascaa bidimatihim adnaahum xata alcabdu addoonkii waa soo gelayaan marka mas'alada waxay kamid tahay masaailkaan idin lahaa masaa'il dimaada marka la soo gaarey jihaadku masaa'ilka ubaahan fiqiga iyo axkaamta cilmiga sharcigaa wey adiga haddii laguu dhigo fawaylun lilmusalliin waa layi can salaati maan lagugu darin gaal meeshaad ku aragtaba dil lagu yidhaahdo oo qaar macsuumu dam iyo asbaab keeni karta inaan la dilin baa jirta aan lagu dhihin idfa caleyhi lacnatullahi baad geli berri adoo janno ka raadinaya gaalka dilkiisa baad noqon laa yuqbalu minhu sirfun walaa cadlun farad iyo waajib ilahi midna ka aqbali maayo halkaa inaad gaadhta maxaa ku kalifay aduu khayrdoon baad ahayd naftaadaad huraysay mansilo fiican wey laakiin jahli baa ku gaarsiiyey masaa'il waxaad gashay waaweyn oo kaa garaada weyn kaa culus baad gashay bilaa aqoonna waad gashay kii kuusoo kusoo dirayna fa weylun lilmusalliin uu ku akriyey cadaab waxaa iskale kuwa tukada qaydkii aladiina hum can salaatihim kuuguma darin marka adigu meeshaad gaal ku aragtaba dil waa mucaahid male waa dimi male waa musta'man male baabkaana asal aayadda waxaa waa isti'maanku wain axadun min almushrikiina istajaaraka hadduu magangeliye ku weydiisa gaal fa ajirhu magangeli xataa yasmaca kalaam allahi marka hore haddaad diiday qasabkuguma aha laakiin waad magangelisay lama taaban kara ilaa meeshiisii uu ku noqdo lama bixiyo qaybaha labaadee la dili karin wafdigaa ka mida gaalka kuugu daran eed colka tihiin hadduu maanta erge kuu soo diro ma layn karti nabiguna wuxuu ka tegay ana arusula laa tuqtal nin ergey lasoo diray oo wafdi ah lama dilo kuwa musaylamatulkadaab soo diray buu nabiguusan dirin oo ku yidhi haddaadan rasuul la soo diray ahayn maanta waa idin layn laha waadan baa la dilay oo intii la qabtay bal nabigu maalinkii rasuul baad ahayd lasoo diro wafdi kuu daayey hadda wafdi matihid soo maaha a madaxa idinka goynayna hadda ciladii baa idinka zuushay wafdi baa adigii safka hore ku jiray wafdi baan nahay baa la yidhi aan ku dhufo ku dhufo may axkaamtii fiqiga u baahnayd weeye xaalado waxaa jiraya oo gaalkii xarbiga ahaa macsuumu dam noqonayo biistimaanin ow biwafdin rasuul inuu yahay waa inaad kala taqaan gaal kasta dil haddii hadda lagu yidhaahdo oo mid muslim oo naa kitaabi a qaba maka maka dil la kitaabiyadda inuu gursado waa banaan tahay waxaad dhihi gaal buu qabaa xag intaa ka soo wareegtay isagoo suuqa ku maqan islaanti ku dhaji soomaa walidaalika axkaamtan fiqhigeeda haddaan la baran meel xun bay ka kala dhici waman aslama qofkii islaamo minhum gaalada ka mida qabla alasri intaan la qaban xuqina damuhu wa maaluhu maalkiisa iyo dhiiggiisaba waa lay badbaadin iyo wa sikaaru awlaadihi caruurtiisa yararkayn qaangaarin min can isabyi in maxaabiis ay noqdaan inta aan la qaban hadduu islaamo khalaas ninkaa waa la badbaadin naftiisaa la badbaadin maalkiisii khaniimo noqon maayo ilmihiisii iyo haweenkiisii iyo ilmihiisi yadeeraa khaniimo noqon maayaan oo nabigaaba yidhi umirtu an uqaatila annaasa dagaalka inaan la dagaalamoon wado xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa ay ka ashaahataan fa idaa qaaluuha hadday yidhaahdaanna casamuu minii dimaahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha dhiiggood iyo maalkooda bay iga badbaadiyeen saas darteed gaalkii gaalka ahaa ama gaalkiisani kufri asli ah ha noqdo ama kufrigiisani kufru riddatin ha noqdo haddii uu ashahaata qabla alasri waa muslim haddii uu bacda alasri markii gacanta lagu dhigay ashahaatana waa muslim laakiin tii hore waxbaa iska bedeli wamataa usira goortii lasoo qabta minhum gaalada sabiyun aw imra'atun ilma yaroon qaangaarin ama haween raqa addoon buu noqon binafsi اlasri qabsashadaa lafteeda la qabtay addoommay otomaatic u noqon wayanfasiku nikaaxuhaa nikaaxeedii gaalka u hayeyna wuu buri caruur iyo haween in la dilo aan la ogolayn addoommay noqon kadib sida loo qaybin iyo waxaa laga samaynna imaamka iyo mas-uulku tasaruf buu ku leeyahay haween la qabay hadday ahaydna nikaaxii wuu fasaqmi istibraha kadib marka la hubsadana ciddii la siiyo baa milkulyamiinay u noqon aw baaliqun baa la aqatay qofkaan gaara takhayara alimaamu imaamkaa kala dooran bilmaslaxati siday dani ku jirto ah bayna alqatli in la dilo walistirqaaqa in la addoonsado walmanni in la iska sii daayo bilaash lagu sii daayo iyo walfidaa'i bimaalin in maal lagu furto aw biasiirin muslimin ama muslim maxbuus oo laynaga haysto aan ku bedelano wixii dani ku jirta afartaa xaaladood buu kala dooran in la laayo nabigaa sameeyey oo reer bani qurayda qatala muqaatilatahum waa laaye kow yowma badrinna ninkii la dilay kumuu ahaa dadkii markii lasoo qabtay maxaabiistii nin laga dhex saaray oo la dilay baa jiray ay cuqbata bna abi mucayd waa ninkii mandheerta nabiga macnaa ka saari jiray mujrimu xarbin waa intii lasoo qabtay buu wuxuu yihi oo dadkaa caro qurayshahoo dhan ma keligay baa layga saaray oo lai dili markaasuu nabigu yidhi haa wuxuu yihi carruurta yaryareedna man lisibyati ya muxamed carruurta yaryareed yaa looga tegey lahum naaru wy lahum waliabiihim naar iyaga abbahoodba naar ha galaan ninkaa ninkii la keli waaya dhibka badnaa buu ahaa nin yar maangaabana wuu ahaayo caqli gaabano abujahl baa adeegsan jiray oo jihi sida eygi dhihi jiray dadka ku diri jiray halkaasuu ku dambeeyey bayna alqatli horta maslaxad iyo dani hadday ku jirta in la dili karaa waa daliil walistirqaaq in la addoonsan karo intaasuuba nabigu addoonsado sabyi iyo hawaasin gadaal ha sii daaya ha ka dhaho laakiin waa kii qaybiyey saasuu qaybi jiray nabig alay salaam reer beni qurayda haweenkii iyo carruurtiina waa la adoonsaday walmanni in la iska sii daayey iyo walfidaayi in la furto labadaana qur-aankaa sheegay xataa idaa adkantumuuhum fashuddu lwiaaqa maxaa ka dambeeya faimaa manan bacdu waimaa fidaan inaad iskaba sii daysaan oo nabigaa beder muxuu yihi low kaana almuطcimu bnu cadiyin xayan lataraktu lah ha uma sa'alanii haaulaa in natnaa lataraktu lahu mucim ibnu cadiyin hadduu noolaan lahaa oo ku xanqurunka i weydiisan laha waa usii dayn laha dhammaantood oo xanqurunkaa maxay ahaayeen nimankii maka laqatay mucim ibnu cadiyin waa jubayr ibnu cun abihi gaalnimo ku dhintay laakiin nabigu abaal ku lahaa gaalku xataa abaal hadduu kugu leeyahay abaal waa la gudaa nabig ala markii maka lagu dhibay buu damca inuu isaga tago isagoo magaalada ka ambabaxay baa mucim ibnu cadiyin baa ka hor yimid xuri maxamedo xaggeed u socotaa xuridi tolkay meesha ilaha inay rabbiga iga caabudo waa ii diideeno dhulka ilahay waasacaan iska aadayaa wuxuui war nin adoo kale tulkii kama tago tulkiina ma saaraan tulkiina ma saaraan ee ha tegin wuxuui war dii waa lay dhibay wuxuu yidhi anaa ammaankaaga damaanad qaadi anaa ammaankaaga damaanad qaadi soo kaxeeyey wiilashiisii iyo rag badan oo reer ahaa iyo qaar ku daraan buu soo kaxeeyey seefahooday soo wada qaateen kacbadu tawaafay wuxuu yihi maqla qurayshay anaa nabadgelye siiyey maxamed ninkii taataani isaga way baashaas alcadee garabka ka lalmata baa ka shaqayn abaalkaasuu nabigu uhay ala salam alkaas beder wuxuu leeyahay hadduu i weydiisan lahaa oo nool yahay wax waan ufasixi lahaa dhammaanta marka in la fasixi karaa halkaa laga gatay haddii danta loo gato fidaanna de reer qura ninkii mase lasoo qabtay nin lacag lagu furtay iyo nin ma caruurda dadkii kuwaan lacag haysanin maxaa la sameeyey carruurtii muslimiinta qoraalka bara la yidhi intaasaa isku furan kartaabani adeerkii cabaas ahaana xoolo badan baa laga qaaday weliba waxaa la yidhi adugu xoolo badanna waad ka soo tagtay shilin maha yii kaasuu nabig wuxuu yidhi xoolo waad haysaa inaga daaniyo umulfadli so adigii la soo dardaarmay meesha halkaa xoolaha ku aasay maha maka baasha naga daa markaasuu wuxuu weliba hebel iyo hebel iyo adeerra u tahay waa badan yihiin adiga waa lagu dhowr dhowr jeer laabay baasha iska bixi xoolo badan baa laga qaaday maalinkii uu kadib soo islaamay kadib uu soo islaamay beder ka hor muslim ma ahayn ninkii cabaas radi allahu canhu ardaahu beder ka hor muslim ma ahayn marka in la furan karo nabigu waxaa jiray maxaabiisuu qabtay oo maxaabiis dhaafsadana way jireen sala allahu alayh alih wasalam fain aslama hadduu islaamo qabla an yakhtaara alimaamu imaamku inta aanu dooranin fiihi isaga shay-an waxba oo min alkhisaali almadkuurati xaaladaha lasoo sheegay maxaabiistii gaalada ee ragga ahayd ee lasoo qabtay intaan dil iyo wax la kala dooranin haddii qaar islaamo ashahaato saqata qatluhu dilkii waa ka baxaya meesha waa dhacaya hadduuba islaamo oo ashahaato lama dili karo baasha shahaadada khatarnimadeedu caadi maaha qofkuna islaamnimada cismatu dami asalka shahaadada keliyay ku xidhanta kadib hadduu nawaaqid ku dhaco waa mas'alo kale asalka laakiin islaam qofku wuxuu ku noqdaa inuu ashahaato oo macsuumu dami noqdo mar baan insha alla tacala kitabka markaan dhameeyo baan masaa'il اlkufri waliimaan iyo nusuus اlwaciid oo meelo badan khalad loo daliishaday baan muxaadarooyin shan ilaa lix ah ka dhigi doonaa ilaa nusuus boqol ku dhow oo meelaan meesheedii ahayn lagu camcamiyey baan soo ururin doonaa insha allahu tacaala saas darteed wayukhayaru bayna athalaai albaaqiya wayukhayaru imaamku waxaa la kala dooransiin bayna athalaai albaaqiya saddexda soo hartay imaa in la adoonsado wa imaa mani in la iska sii daayo wa imaa maal ama maxaabiis in lagu furto laakiin amaa dil isaga meesha waa ka baxay saddexdaana lilmaslaxati buu doorano ninka mas-uulkii ma tasarufkiisaoo dhan qaacido kutub culimmadu ka qoreen bay leedahayoo waxay dhaheen tasarufaat limaami manuutun bilmaslaxa tasarufka imaamku wuxuu ku xihan yahay maslaxadu ku jirtaa waxaan maslaxad ku jirin ma banaana haddii imaam kala yimaado isagii meeshai ka baxana xukunkiisi hore waa la burin haddaan maslaxad ku jirinoo waxyaaba baalaayacni uu sameeyey wayajuuzu waxaa banaan qacu ashjaarihim geedahooda in la guro wa takhriibu diyaarihim guryahoodana la dubiyo in guryahoodii la dubiyo geedahoodana la guro way banaan tahay oo ilahay u yihi maa qatactum min liinatin أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وقد دقالك كم دوي فكسا عاوة كدينينا إن شاء الله تعالى هبين دنبه بان أبواب الجهاد غنيمية جزيادة كدر دونا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شيء وان فقناه وان اسكدريري مرملين waxaad xustay heshiisyadii nabigu la galay gaalada waxaa jira kooxo diimeed aaminsan haddii gaal heshiis lala galo inay tahay kufri iyo riddo dee tan jawaabteedii nabigaa la galay haddaan ku idhi aduu ma wadaad wuxuu yidhi baad qaadan nabiga wuxuu yidhi ka duwan in gaalada heshiis lala geli karo qur-aankaa sheegay wain janaxuu lisalmi maxaa ku xiga fajnax lahaa gaal heshiis lala galay laguma gaaloobo anu cidda muctabar oo tihi gaal lala heshiiyaa lagu gaaloobina garan maayo dee nin hadalkaa ninka yidhaahda gaal lala heshiiyey waa lagu gaaloobina ereygaas sidaa ninkii u yidhaahdana dee wax ka soo qaad maaha mukalaf maaha qofka wuxuu shabahaa qof aan mukalaf ahayn wax ka soo qaad ma laha laakiin waxaa laga yaabaa qofka in adiga laftaadu si kale aada u yar dhigtayo waxaa heshiiska lagula galay uu diidan yahay waxaa heshiiska lagula galay uu diidan yahay oo uu leeyahay waxaa heshiiska lagu galay waa kufri ah haddaan gaal lala heshiiyeyba aynan ahaynna de wixii bidaatihi kufri u ah waa kufri laakiin waxay u baahan tahay dhowr arrimood waxaan kufri ma yahay in daliil loo helo daliilka kufriga tusana quwadiisii ma gaarsiisan yahay mukafir inuu yahay o laba qofkan sameeyey cudurdaar ma leeyahay mise maaha ma laha oo masalatu mawaanic iyo mubiixaadkii banaynayay ma yihiin mise maaha masale labaad bay u baahan tahay oo intifaau shuruui iyo tawafur mawaanic cidda intaa eegi kartana ee muahalka u ahayd ee kuliyaadka shariicada yaqaan si juزiyaadku ay u galaanna way u baahan tahay inaan ajruumi iyo kawaakib dhaafin ama waraqaad iyo taysiir musطala axadiid aan dhaafin ama cumdaha loo laqbeeye baabu geli kara maha baabka mar hore aan waxaalaha ka dhigaa taxdiir min almuqaalaati fi اtakfiir masaa'ilkan mar baan marka xaadara soo socda insha markaan ka hadlo waxaan ka hadli doonaa muxaadaro kaleo ilaa afar shan muxaadara noqon doonta qiyaastii oo ah masaail khilaafka ma la isku takfiirin karaa masaail culimmadu bay isku hayaan inay kufri tahay iyo in kale o waxaan ka hadli doonaa mutaawiliintu dawaabita takfiirka maanica tawiilka iyo tawiilku fi ljumlati inuu mujmacun calayhi cinda ahli cilmi salafka iyo saxaabada yahay baan ka hadli doonaa iyo shuruuda muctabarka ah haddii an la yidhaahdo waxaa kaloon ka hadli doonaa nusuus mutafariqa oy u baahan yihiin dadkan takfiirka xarkaha u goosanaya inay meel saaraan nusuus mutafaria waqaaca xilliga nabiga dhacday baan ka hadli doonaa oo wax badaan-oo hadda la akriyayo ku tusaya in meeshan xarkagoosad jiro xarkagoosad badan baa jira wax lama gaalayn karaa maaha laakiin kabadbadiisa iyo xarkagoosad badan baa jira takfiir bilaazim iyo bilaazim madhabi waxaa aada isugu qasan madhabkii salafka iyo madhabkii mutakalimiinta iyo muctasilada hadda in badan shaariceenna madhab lmuctazila fi takfiir baa la akriyaa markaasaa waxaa la yidhahdaa madhabkii salafkii ahlu sunada wey aqwaasha la soo guurin aqwaal lmuctazila wey min almanzilatayn iyo takfiir bilkabaa'ir iyabaa tifka ah qayb ka mida waxaad ku ogaan doontaan muxaadarada hore qaybana waxaan ka hadli doonaa kitaabkan madhab lmuctazila nashriye ee abulcula raashid caalib aljahli qaacidadiisu madhab muctazila wey laakiin shaatiga ahlu sunna u xiray mar baan ka hadli doonaa isagana waan caddayn doonaa waxaanu meesha ku qoray wixii muctazilada wey laakiin waayo wuxuu soo guuriyey boqol kiiba sideetan sagaashan madaahib muctazila wey maha madahib ahlu sunna waa ahlu sunnati madaahibtu soo guuriyey boqol kiiba sideetan ahlu sunnuhu berigu ka yahay bara'at diibi min dami bni yacquub nabi yuusuf suu dhiibkiisa beri u ahaa buu madhabka ahlu sunna beri wey lakin waa idiin caddayn doonaayo waan dul istaagi doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin kitaabku markuu dhammaado baan silsilad muxaadaraada jeedin doonaa markaas waxyaabo badan waxaan kusoo gebagabay hal masale aan idi xasuusiyo masaa'iskan dasaatiirta iyo qawaaniinta marar badanna waan idhi wax ku tagfirinta degdegeeda ha la iska daayo masaailkaas kow waa mimaa tacumu bihi lbalwa ummadda muslimka meel kastoy dunida joogtay haysataa laba masalo shalay bilaabatay ma ahane masalo hal qarni ku dhowaad socotay weeye intaana ahlulcilmigu waa joogeen culimmadii iyo muxadiintii iyo fuqahadii iyo mutakhasisiintii waa joogeen waxaynan arag hadda arki maysid mid saddexaad weeye jawaanib badan oo ka mida waa ijtihaadiyaad iyo muxtamalaad weeye mid weeye mid afraad weeye xukunkaad isdaariseed soo saarto meeshaad kaga bixi lahayd baa lagaa rabaa adigu meeshaad kaga bixi lahayd qawaaniintu markii masaajid la furayo waa in lasoo sharciyeeyo soo ma sharcigii waa inuu actiga iyo acti number iyo dastuurka hoos tago masaajidkii wayogow markaan madaaris iyo jaamacaad furanayno soo sharciya baa lagu dhihi soo ma maxaad soo sharciyeen kow waxaa ka ah mu'asasad kasta oo ganacsi ah tacliim ah diiniya marka la diiwaan gelinayo ixtiraamu dastuuri walqaanuuni baa kow ka ah aydiga iyo baasaboorraday wadataan oo dhan ka soomaaliya haddaad wadatana ixtiraamu dastuuri somaal baa ka mid ah kenya haddaad wadatana ixtiraamu dastuuri wey haddaad baakistaan qaadatana ixtiraamu dastuuri waay haddaad masar qaadataan ixtiraamu dastuuri waay aydiga jinsiyaadkay ka mid tahay muwaaarada iyo jinsiyada waayahe hebel baa ixtiraamu dastuur haddaad ku gaalayso meeshaad gaalnimada kaga bixi lahayd baa lagaa rabaa adiga meeshaad geli lahayd baa lagaa rabaa ayib aan wada gaaloona hadday tahayna maa mushkila adi laftaada gaal noqon laftaada gaal noqon maa mushkila masaa'ilkan waxaan ka hadlayaa dadka kale maxaa kaa galay adigu haddaad gaalkooda isku qirto haddii lagu gaaloobay adna waad haysataa sooma waa gaaloobay daadad gaal ta hebel baa gaaloobay hebel baa gaaloobay maxaa macno leedahay aday gaal baa ta islaamka maxaa kaa galay ciddii islaam noqon adiga laakiin gaalnimadaadu waa iqraar iqraarna sayidul adilla weeye axkaam lmurtad baa kaa ratibmi dadka kalena waa dacwa daliil iyo caddayn inaad u keento u baahan uga wada say adiga kuu qabatay ad u qiratay laa ba'sa axkaamu riddoo dhan haddii lagugu dabaqoo lagaa ratibo lianna xukunkaagu iqraar calaa nafsika ayrukana dacwo weeye ku soo cadayoo markhaati keeno xujiyo daliil keeno annagana mawaanic baanu eegaynaa masaa'il badan baa iman dad kale laakiin adigu horta markaad soo wada soo wada soo wada soo wada adaan ku soo gaadhaynaa hay adna waad samaysee waran gaal baanahay war ku qaada xukun riddada waa qirtay riddow qirtay dadka kale soomaa wax qirtay ma laha ha lagu soo cadeeyo iyo cadaar maleeyihiin iyo baabkeedaa tagaad unba horta ku tegi marka horaysa marka waxaan rabaa inaan idin idhaahdo meelahan dabbaa ka dab weeye faraha looga gutaa hadduu ninkii alifley ee laba bulu soo akhristo ama laba muxaadara dhegaystaba mindiya seef intuu qaato mujtamaca wada gowrgowraco sax maaha masaladaas sax maaha masaa'ilka waa kaan idin lahaa jihaad marka la gelayo yuu dhiiggiisu bannaan yahay yaa gaalay u bahan jihaadku waa fardu cayn baad leedahay adigana waad isxukumaysaa gaal inaad tahay yaa lala jihaadaya isku jihaadaya xabaskaga dhufo ilan gaalka lala jihaadi lahaa adiga weliyo isxukuntae dhafoorka xaban isaga dhufo masalada mogta aladka badanee laga yaabo qofku axkaam badan inaad isdaarisa laakiin aad maxaad ka tukanaysaa kibaandhaa jeefka igu jira waana tukanayaa ninkii dastuur ixtiraamana uu gaaloobaya isma laha isma keeni karto labadaa laba isqaadan karta maaha intay jeef kugu jirteed wadata salaada ka tagdi markaad soo islaamteed tuurtaa laar di wuxuu le baan ku qasbanahay oo dadku way wada qasban yihiin ana qasabkaada maxaa cudurdaar ka dhigay dadkay qasabkoodaan cudurdaar ka dhigi waayo wallaahi daruura aniga haysata nin baa wuxuu yidhi dastuurada baa lagu gaalooba intaas shekaas kusoo gebagabeyn telefoon baa maraykanku joogay markaasaa waxaan ku idhi dastuur baa la qaato oo la ixtiraamo lagu gaaloobayo markaasaa misaas ahaa adu maraykan baasaboorka soomaalan qaadan baan ku yidhi markaasuu yidhi haa dastuurkooda maraykankaad ku qaadatay oo ama keli ama koox laydinma dhaariso laydinma dhaarin maayo markaasuu yidhi haa ma gaaloobisa muslim baa tahay aniga ma ogeyn waxaan ku i laba su-aalood weeyo horta haddii aadan ogeynba goormaad qaadatay sanad wax ka yar imisaad ogaatay dhowr bilood aqoontaada mukafiraadka aad ogaatay dhowr bilood hadday tahay inaad fatwata takfir naasi yaaday ku fasaxay baan ku ihi niyow nin taxi laysan haytowle tareen iyo diyaarad baan duulin baad la mid tahay dhowr bilood baabad mukafiraad ogaatay haddana inaad fatwataan rabtaa kasoo tag markaad ogaatay ma tuurtay baan ku ihi markaasuu yihi maya de kadib magaalba markaasuu yihi waan ka diyaargaroobayaa waa ka diyaargaroobayaa mawaanicu takfiir ba ku jirtaa baan ku ihi midda kale waxaan ku ihi been maxaad u sheegay ma diyaargaroobayside halkan uu noogu yimid xilligaa wax yar ka hor u noqday so adigii maalin uu noo yimid ee iskaga joog uli adiga diiday maahan ku de maxaa maxaan samayn bu maxaan kasoo haddii saad sheegtay weeye inaad gaal tahay kasoo qaad dadkaad sheegaysa gaaloobay haddii gaalo haddii soomaali maxaa kaa gala adu gaal baaba tahay reer baa gaaloobay hel ma gaaloobin badaa maxaa ugelaa waa gaale saad ku islaamin aad ka shaqeyso marka masaa'ilkan masaa'ilkan ma cammat bihi lbalwa iyo masaa'il daruura iyo masaa'il alacdaar waa baab dad ahlulcilmia u yaala haddaad dabkaa ku ciyaartaan ninkiina kow dabka kaga bilaabaysaan oo gubaysaan masaa'ilkaad jooga subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk